v o a washington
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa v o a washington oo idinka imanaysa magaalada washington oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban herarka efyimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waa maalinimo arbaca waana toddobi iyo tobanka bisha janawari ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah sahre ciidle nuur iyo cabdixakiim maxamuud shirwac dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida qaar ka mida dhallinyarada soomaalida ee wax ku barta magaalada nairobi oo isugu imi kulan ay dhaqaale ugu uruurinayaan goob wax akhris amaba maktabad ay rabaan in ay ka hirgeliyaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan muddooyinkii ugu dambeeyey oo la sheegaya inay soo kordhayaan dhallinyarada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo sidii loo kobcin lahaa kadib sannado badan oo ay ka socdeen xaaluf la sheegay inuu saameeyey deegaanka gaar ahaan jarista dhirta iyo dhuxulaysiga waxaanu dhegeystayaal arrintaasi idinka haynaa warbixin aad goordhow maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal sidii caadadaba inoo ahayd islamarkaana aad uga barateen idaacadaheenna inta badan duhurka iyo weliba idaacadaha kaleba waxa aad ku maqli doontaan dhinacii kaalmaha suugaanta oo aad ku dhegaysan doontaan heesaha aanu idinku talagalnay
intaynaan qodobadaasi oo dhan u gelin haatan bal aanu idiin dul marno qaar ka mid ah wararka caalamka
baarlamaanka gobolka catalonia ee dalka sbain ayaa la qorsheeyey inay arbacada yeeshaan kulankoodii u horreeyey tan iyo markii ay isku qasantay dowladdii dhexe islamarkaana ay dalbatay doorasho cusub iyaga oo kaga falcelinaya haftadii madax bannaanida ee la qaaday xisbiyada u janjeera dhanka madax bannaanida gobolka ayaa aqlabiyada kooban ku horreeya balse sharci dejiyayaasha ayaa raba inay sameeyaan dowladda islamarkaana ay doortaan hoggaan ka hor kulankan arbacada maanta ayaa laba xisbi oo ah kuwa ayidsan gooniugoosadka ayaa gaadhay heshiis ay ku taageerayaan madaxweynihii hore gobolkaasi catalonia carlos budmong si uu u tartamo wasaaradda cadaaladda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay inay qaadi doonaan tallaabo ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan inay laasho go-aanka ka soo baxay xaakim ku sugan maxkamad federaaliya oo ku taalla gobolka californiya oo kasoo horjeestay in lasoo afjaro barnaamijka dhaka oo ah barnaamij khuseeya dad iyaga oo yaryar waalidkooda ay si sharci darra ah maraykanka ku keeneen maamulka madaxweyne donald trump ayaa sheegay in ay xeerayn doonaan amaba ay xarayn doonaan dhambaal ay maxkamadda sare ku weydiisanayaan in ay barnaamijkan dib u eegis ku samayso xeerlaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa sharaxay tallaabadan isaga oo sheegay in sharciga iyo caqliguba ay diidayaan in hal maxkamad xaakim federaala oo ku sugan uu keligii go-aan u gaadho dalka oo dhan
madaxii hore istaraatiijiyadda aqalka cad ee dalka maraykanka steve bannon ayaa diiday inuu ka jawaabo su-aalo salaasadii laga weydiiyey baadhitaankii ku socday faragelintii ruushka ee doorashooyinkii laba kun iyo lix iyo tobankii banan ayaa dhowr saacadood ku qaatay bannaanka guriga guddida garsoorka oo ka mid ah dhowr dhinac oo ah wada baadhitaanka ruushka guddida ayaa kaga jawaabay diidmada banon inay bixiyeen amar aadam shiif oo ka mid ah xubnaha sarsare ee guddida ayaa sheegay in aqalka cad ay u sheegeen inaanu ka jawaabin su-aalaha
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa socdaal ku tegay tuulada kalais oo ku taalla waqooyiga dalkaasi si uu ugu kuurgalo xaaladda qaxootiga aada u tiro badan oo halkaasi ay gabaad u tahay waxaana uu khudbad u jeediyey dadka ku jira gurya kumeel gaadha oo halkaasi ku yaala waxaana loo sheegay inay mararka qaar booliiska faransiisku ku xadgudbaan dadkaasi magangeliyo doonka ah ee halkaasi ku sugan macron ayaa la filayaa inuu toddobaadyada soo socda soo saari doono xeerar ku saabsan qaxoontiga magangelyo doonka ah ee dalkiisa ku sugan
waa hagaag dhegaystayaal intaasi haddaynu kaga soo gudubno warkii caalamka oo aad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington dhegaystayaalna waxaan ku guda jirnaa idaacaddayadii duhurnimo oo idinka imanaysa washington qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda oo aad ku maqli doontaan islamarkaana aad ku dhegaysan doontaan idaacadda inta aanu ku guda jirno
waa duhurnimo arbaco ah bisha janawari waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkeenii duhurnimo ee idaacadda dhalinyarada maanta ayaynu dhegaysanaynaa cabdixakiinow saaka aroor hore shantii iyo barhkii oo ay shan daqiiqo dhaaftay ayay xaggeenna tahay aroornimo dhinaca geeska afrikana waa kowdii iyo barhkii oo ay shan daqiiqo dhaaftay saaka markii waa berigii amaba de inaga waa berigeenu waa labada habeenimo labada habeennimo waageenu beriyaa si aynu shaqada u nimaadna goor hore dhulkao dhan baraf baa haystay ka war saaka barafkii si aad uga soo nabad gashay koley sahray niwaynu si isu soo tabantaabiyaba kolley waa soo gaarayaa niwaynu gurigiisa ma soo garan waayo dabcan laakiin sida caadada ah waxyaabaha cajiibka ah ee aad dareemaysa waxa weeya waa lagu sii sheegayaa maalma ka hor baa lagu odhanaya maalintaa roobaa daaya maalintaa barafaa daaya maalintaa kanaa jira kanaa jira ilaa shalay toole ayaan filayna qof kastaaba isku sii program gareeyo uu naftiisa usii sheegay tallaabada suu qaadi lahaa iyo goobaha u mari lahaa waan gartaa dabcan anu horta saaka markaan soo kacay un baan arkay dhulkiioo wadacad haye waxaad moodaysaa markaad soo kacdaba in laydh lagu wada sheega dhulkii laydharkii dhulka ka baxayey iyo weliba waxa isku reflection samaynaya amaba dib u soo celinaya nuurkii laydhka barafkii dhulka daadsanaa marka xaqiiqatan haddana markaad eegto waxaad odhanaysaa waa naruura waddanka ruushka oo kale se la sheegayo wuxuu marayaa wuxuu hoos ka maray zeroga amaba eber hoos uga maray lixdan iyo sideed ama ilaa lixdan iyo laba ilaa lixdan iyo horta cabdixakiinow mar hadduu siirooga gaadho digrigaas inkastay ku kala xidhan tahay wadamaduna siday u kala isticmaalaan qaarna waxay isticmaalaan celsius qaarna fahrenheit marka canada oo kale imika fahrenheit bay celsius bay isticmaashaayo dee inagoo yaabanoo aada u qabown bay odhanayaan un annaga idinka sii daranoo mainstedi bay maraysaa ama mainstedi two marka waana iska kala weydiisan tiraahdo fahrenheit mise fahrenheit baad isticmaalsaa adoo naxsanoo le waarsay wax leeyihiin see loogu nool yahay adigu uun asle baad ogaanaysaa inaydan in yaruun isdheertiin oo in yaruun idinka qabow yihiin marka loo rogo fahrenheit-ka inagu isticmaalno aad iyo aad marka horta haddiiba siiroo ay soo gaadho xaaladdu hadduu maynis sigisti noqdo iyo hadduu maynis boqol noqdo waxaan u malaynaya inay isku mid un tahay waayo kolleyba heerkii wuu qaboobaa waad soo taagantay marka wixii kasii hoos maraa aad iyo aad naaruhu ma kala subxaanalaystaan baa la yidhi wa horta kala subxaanalaystaan maaha waa kala dhaqaaqaan iminka dalalka iminka dalka norway oo kale isaga lafahantiisa ilaa shalay toolo kale lama dhaqaaqin Haha.
meel kastaaba waa xidhnayd adaabadii waaba ku awdaa la sheegay meel dadkii kasta dadkii ku guryihii xanime waa baraf aad u weyn dabcan sahray waxay tani muujinaysaa islamarkaana ay dareemaynaa in isbeddelka cimilada ee dunida ee la sheegayaa oo muddooyinka ugu dambeeyey lagu kala aragti duwan yahay ee dood badanna ka taagan tahay in eh, dadka qaarna ay leeyihiin isbeddelkii cimilada tana tusaale u tahay dadka qaarna ay leeyihiin waa cimilada iyo sideediya meel kastood aragto imika meelo badan oo ka mida maxaan ku idhahdaa imika wadankii oo kale marka dib loogu laabto cimiladiina isbedeshay sheegayaan qabow badan bay sheegayaan meelo badan roobkii baa la waayayaa abaarihii baa soo noqnoqonaya oo dib isaga daba imanaya marba marka dambeysa imanaya laakiin cabdixakiino inta badan waa runtahay oo adaa ku haystee sida aad sheegtay dee inta badan idaacadda waxaynu ka sheegnaa global warming oo ah een, cimiladii adduunka oo soo kululaanaysa dee laakiin cimiladii adduunka oo sii qaboobaanaysa aynu arkaynaa meelaha qaar iminka qabowga laga soo sheegaya dee mid hore loogu arkay maaha taariikhda aad iyo aad marka waxaad moodaa inuu dhinaca kale haddana isku rogay oo xilliga qaboobahana uu qabowgu sii darnaanayo xilliga kuleylkana uu kuleylku sii darnaanayo oo dadkii aanay maaragtay xamili karaynin dabcan isbeddelka la sheegayaba waa kaa inay inay xilligii ama dhexdhexaadka amaba normalkii la yaqaanay wixii ka tagaan qabow meeshii lagu yaqaanay in qabow zaa'id yimaado Hahe.
meeshii lagu yaqaanay kulayl sida caadiyana inuu kulaylkii uu kasii xadkiisii kasii bato waa hagaag cabdixakiin waxaan filayaa maxamed colaad xasan baa dhinaca farsamada inoo jooga wararka iminka dhinaciisa iga soo gaadhaya wuxuu sheegayaa in cilad farsamo oo ayna haysatay goorahanba ay dhammaatay oo hadda ay- ay hadda xal u heleen bal warbixinihii aynu ugu talagalnay dhegeystayaasha barnaamijka dhalinyarada maanta waa inoo hagaag bilow.
dhegeystayaal anagoo id- anagoo idin- annagoo idinka raaligelinayna dabcan hakadkaasi ku yimi qeybaha hore idaacadda aan haatan usii gudagalno barnaamijyadii iyo weliba warbixinadii aan idinku talagalnay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee wax ku barta magaalada nairobi ee dalka kenya ayay kaga wada hadleen sidii ay gacan u siin lahaayeen dhalinyaro wax ku barta magaalada badweyne sida ay u heli lahaayeen goob akhris dhallinyaradan oo ah arday u badan ayaa sheegay inay sida oo kale ujeeddada kulankooga ay ka mid tahay sidii dhallinyarada loo beri lahaa inay dhexdooda tabarucaad ay u ururiyaan wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayuu warbixintan noo soo diray kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalkani kenya ayaa ujeeddadiisu waxay ahayd sidii ay u taageeri lahaayeen dhallinyarada ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan kuwaasoo ay dhibaato ka haysato dhanka helitaanka maktabadda amaba xarunta buwaagta lagu akhristo xuseen gaxnuug waa guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani kenya wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa ujeeddada ay kulanka u qabteen muhiimadda dhallinyarada ay u leedahay waxaa waaye waxa isukaana keenay wuxuu ahaa kow madal waxay ahayd waxbarasho waxayna ahayd madal lagu taageerayo dad yatiin ah xaqiiqdii waxbarashadu waa as-aaska bulshada lafdhabarta bulshaduna waa dhallinyarta marka haddii bulshadu ay hesho dhallinyaro waxbaratay oo dareemi kara mas-uuliyadda saaran iyo doorka ay ku leeyihiin bulshadooda bulshadaas waxay noqon kartaa bulsho ka tashan karta masiirkeeda xaqiiqdiina heli karta wax allaale waxay bulsha u baahnayd marka dhallinyaro soomaaliyeed oo arday u badan oo ka dhiidhiyeen baahida ka jirta agoomahaas ugaas khaliif beledweyne ayay ahayd oo isukaana keentay inaanu kow wax baranno oonu buug gadanno annaga oo dhiiri gelinayna dhaqanka akhriska oo xaqiiqdii laga baran karo dulqaad iyo samir iyo aqoon intaba labana isku dayeyna inaan ka soo xarayno dhaqaale lagu taageero ilmahaas agoommada ah oo aad u tabaalaysan aqoon-yahanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa dor ibraahim faarax bursaliid oo isagu taageeray go-aanka iyo aragtida ku aadan kulanka ee ay ku doonayaan inay ku taageeraan dhallinyarada kale ee ku nool magaalada beledweyn bismillaah waxay ahayd munaasabad qaaran aruurin oo la rabay in mashruuc library maktabad xarunta aqoonta ee ugaas khaliif ugaas roble ee beledweyne ku taalla loogu kaalmeynayay arintu waxay ahayd arrin ahayd in fariin la gudbiyo kow in la dhiirigeliyo dhaqanka wax akhrinta labo in ardayda jaamacadaha ee soomaalida ee dalkan kenya wax ka bartaa la baro sida dhexdooda ay qaaraan u urursan karaan oo isugu filnaan karaan iyo saddex in mashruucaas librariga la maalgeliyo waxay ahayd munaasabad si khayro caadi ah loo soo agaasimay waxaana mahaddeeda ilaahay subxana wa tacaala ka sokow iskale xawaaladda ammaana oo fakarka xarunta aqoonta markii ugu horreysay iska lahayd iyo midowda ardayda iyo dhammaanba kasoo qaybgalayaashii waxayna noqon doontaa maantay daahfuray ahayda in inta account looga furo xawaaladda ammaana keliya library maahan wax kastoo ay aqoontaas u baahan yihiin haddi kadib halkaas lagu shuba insha allah cabdiqaadir sheekh muumin oo ka mid ah mas-uuliyiinta xawaaladda ammaana oo isna kulanka ka hadlay ayaa isagu sheegay in xawaaladda ammaana ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii ay dhallinyarada magaalada beledweyne ay u heli lahaayeen xarunta buwaagta akhriska dhabtii kulankan oo ay ugu ballamiyeen walaalaha ardayda association student kenya ee soomaaliya waxaan leeyahay waxay ahayd arrin aada u qurux badan dhabtii waxaana rabnay inaan darasiino bulshada ka soo jeeda xawaaladaha soomaalida keliya inayan fiirin in ay faa'iide keliya ka raadiyaan bulshada soomaaliyeed u adeegeeda laakiin ay sidoo kalena ay ku talagalaan in ummadaha kuwa ugu liitay sida agoonta oo kale inay ballanqaadyo iyo qeyb ka qaadan karaan dadka sidaasoo kale in lasoo kiciyo arintaasaan maanta u nimid haddaan nahay xawaalada ammaana khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyarada ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo sidii loo kobcin lahaa kadib sannado badan oo uu ku socday xaaluf la sheego in uu saameeyey deegaanka gaar ahaan jarista dhirta haddaba dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii labaad ee waraysi uu waryaha v o e dee bowrama haashim sheekh cumar good uu la yeeshay ayaan daahir cabdi oo ah madaxa hay-adda weda oo ah urur ka shaqeeya deegaanka oo iyagu dhowaanta abaalmarin lagu guddoonsiiyey howlaha ay ka qabtaan ilaalinta deegaanka waxaanay qaybtan ay kaga hadli doontaa taageero kale oo ay bulshadu u fidiso iyo weliba caqabadaha ka hor yimid intii ay hawshaasi ku guda jirtay
ururkaaga magaciisa waxaa ku jira awoodeynta haweenka waxyaabaha aad ku awoodeysaan eed korugu soo qaadaan dhinaca waxbarashada iyo dhinaca awoodooda maxaa ka mid a waxa ka mida markaan ururkan aansam horta marka horeyse dhirtan iyo fikirkan baan qabtay markaan qabtaan arkay wixiiyo lay garab galay oo maxay ahayd qurbajoogaasi si fiican iiga soo caawiyeen waxa igu soo dhacday inaan urur sameeyo ururkaana aan ka sameeyo way bulshadii baan dhex socday waan dhex mariyey waxyaalaha ka maqan baan dareemay markaan dareemay baan waxaan sameeyey ururkan ururkana wuxuu hadda aan kaga shaqeeya waxa weeyaan makiirada ayaan baraa dumarka waxaan baraa qeybta farshaxanka tolmaha tolmaha dharka makirada ayaan baraa dharka waxaan baraa farshaxanka waxyaalaheen hidiya dhaqankii sida masafaha balad dabaqyada xeedhooyinka waxyaala noocaas ayaan barnay kadib waxbarashaan u raacinay siduu qofkan waxan markuu barto wax kastaaba u xisaabsan karo soomaaliya xisaabtii baan barnay marka alxamdulilah waa ii suurto gashay si fiican bay igu dhaqaaqday hadda bishan anu markaan ka qalinjibiyey bishii sagaalaad afarteeda anu aan qalinjibiyey iyaguna bishii sagaalaad tobankeegiibay ardaydeeda ii qalinjibisay mar waxaan isku arqabay qof mudhaheegina aragtay alxamdulilah baan laakiin leeyahay marka qoraalka iyo akhriskaad bartay dadkaa waaweyn ee haweenka u badan inay waxna qori karaan waxna akhriyi karaan ayaad u diyaariseen soo maha ha fursadaha aan maxayd aan u diyaarinaan siinaa waxay ka mid ahayd inay akhriyaan xisaabsanna karaan waxna baran karaan saan maanta annagu aan u barnay makiiradaas beritoole markay ay suuqayga ka furato inay iyadna xisaabsan karto shay kastaaba wixii ka soo gelaya iyo waxay ka heli karto
maadaama markaaad haweenkii barteen tolmaha dharka tolmaha waxyaabaha nasafaha iyo dabaqyada iyo ee ay dadku isticmaalaan hidiya dhaqanka dhinaca waxqorista iyo akhriska ka urur ahaan idinka ayaa idinka caawiyey markaa dhaqaalaha fanka intaa leeg ee ku baxay fanka waxaa naga caawiyey qurbajooga deegaanka u dhashay ayaa si wanaagsan noo caawiya naguna dhaliya inaan urur gaadhno gaadhnina inaan ummadda sii caawino way haddaanad gacan haysan maba dhaqaaq kartid laakiin taayirka iyaga u horeeya waxaa noqday qurbajooga waanayn ilaahay ka jasaayisayaan leenahay midda labaad intaa unuma qabto ururku wuxuu qabtaa caawin kasta oo uu ka arko ama uu ka dareemo dhulka iminka abaarihiioo kale sigistiinkii markay abaaruhu dhaceen caawintii ugu horeysay ee lagala hortagay ama dejiyey waxaanu ahayn annaga ka dowlad ahaan annagaa ka horeynay way ka urur ahaan baan ugu shaqaynaynay sidii frontiyeerkii way dilu deegaankii u horeeyey ama abaartii u horeysay dadkii markay soo qaxeen deegaankaa dilaa ugu soo horeysay deegaankoogii u horeeyey fadhiisteen ayay ahayd runtii annaguna dadkii ugu horeeyey ee kala qayb qaataana koley miiriyaasha way ku jirtaa sida bustayaasha meelahan biyaha ugu shugi lahayn bicihii guryahan ugu dhisi lahayn waxyaalaha baan kala hortagnay runtii markaa rabadaan kasta oo soo gashana waxaan ka caawinaa wixii ay u baahan yihiin raashinka iyo timirta waxyaalaha noocaasaan kala hortagnaa waxaa jira hay-ado caawiya ururada noociinan oo kalea hay-adaha ma waxaad awoodi weydeen inaad mashaariic u qorataan maxaa iyaga idinka hortaagan inay idin caawiyaan hay-adaha samafalka
alxamdulilah horta marka u horeysa waxa iyadoon la kulannay ama aan anaguba raadinay may jirin balse laakiin aniga iska biisi ahaa ardaynimadayda mastertaan diyaarinaya labadaas sana aan hawsha ku dhex jiray balse laakiin markaan iminka aan intan aan qalanjabiyey baaban xoog aan isku isticmaalay inaan maxayd raadsado mashaariicdaasi balse laakiin weli garabkayagii xagga hay-adaha ayaananu helin sida hay-ada aan la kulannayna way jirtaa balse laakiin weli wax aan ka helnay ma jirto ka dowlad ahaana weli wax aan ka helnay ma jirto laakiin wax volontiyeer ah oon u soconno oo maxay hayd ummadda ilaahay aan ugu dhaqaaqno mooyaane wax aan ama dowlad ka helnay ama aan hay-ad ka helnay ma jirto laakiin iminka waxaan isleenahay aqoonteedii waad haysaan wax kasta waad soo goosan kartaan biidnillah
maxaad odhan lahayd amase aad ka dalban lahayd hay-adaha caawimada bixiya sida shaqadiina niminka aad qabanaysaan oo kale hay-adaha ka shaqeeya ee caalamiga maxaad ka codsan lahaydeen waxaan ka codsanaynaa wax kastoon qabanayno ooy hay-adahaasi bixiyaan ama mashaariicda ay hayaan haddii aan wuxun annagu aan kaga jirno sida waxbarashadoo kale waa mashaariicaha ugu badan deegaankoo kale taa kadaalik dee wixii waan qabanay laakiin waxaan ini tusnay wax aanu qabanoo cad maanta waan u qalanaa inaad mashaariicaadna siin kartaan markaa waxaan leenahay waa inaad nala aragtaan waxaan qabanay waa inaad caawinteedii aan naga helnaa baan leenahay
waxyaabaha badan ee soo qabateen ee waxqabada ee la xidhiidha dhinaca deegaanka iyo horumarinta haweenka ma noo sheegi kartaa caqabadihii aad kala kulantay
runtii haddii marka wax la qabanayo horta marka u horeysaba caqabadaa kula darsaya laakiin waxaad kaga bixi kartaa go-aanka aad lahayd aad marka hore aad go-aansatay inaad waxaan qaban karto inaad ayaad kaga bixi kartaa go-aankaaga adag ayaad kaga bixi kartaa marka caqabado waxaad qabanaysaba kow weynala bilaabmatay oo sida dhulka aan dhirta ka beerayn oo kale way qof kastaaba jaga ayaa meesha kasoo horjeeda caqabado badan baan ku aragnay waxyaalo aan bixinaynana waan ku aragnay oo markaad wax meel ka bixisaad qofkaasi aad u aragto qof dhibaataysan qofkii kalaa kuu arkaya inaad wax kale ku siisay marka uma arkayaan in qofka maanta dhiirani uu siin karo qofka laakiin waxay u arkayaan inaad siin karto aad siyaabo kale aad ku siin karto laakiin anigu waxaan ku bixinayna waxaan sidii aan u go-aansanay inaan ku bixino wax kastoo naga hor yimaadana aan dhabarkeega ulahaano marka caqabado weyn nagala soo kulmeen meelo badan oon wax ka aragna way jirtay balse laakiin inaan ka tallaabsanaan isku aragnaa mustaqbalka maxaad rajaynaysaa inaad ilaa heerkay gaadhaan ama heerkay aad wax ka qabataan runtii waxaan jecelnahay waxaan u soconay dhulkii oo qurxoon deegaanadii oo qurxoon deegaanadii oo qof kastaaba baahida aan intii ilaahay noogu dhiiba aan kaga saari karno inaan meel wanaagsan aan gaari doonaan ilaahay ka rajaynayna insha allah taasi waxay ahayd ayaan daahir cabdi bade madaxa ururka weda ee awoodeynta iyo horumarinta deegaanka ka shaqeeya oo dhowaan lagu siiyey shahaado sharaf waxqabadka ay ka qabatay dhinaca deegaanka ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o e boorama
duhur wacaana wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o e da ka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegeystayaal haddiaynu ku horeyno xubinta cayaaraha waxaa la dheelay kulmo ka tirsan evekaabka dalka ingiriiska maalintii shalay kulamo kalena maanta ay dhici doonaan kulmada ugu xiisaha badan ee shalay dhace waxaa ka mid ah kooxda naadiga leicester city ayaa waxa ay martigelisay naadiga fleetwood town waxaana ay kaga awood doonaatay laba gooli waxba naadiga mansfield town iyo carif city oo wada dheelayna afar gooli gool naadiga carif city ayaa ku awood doonaatay sheffield wednesday iyo carcel united oo wada dheelayna sheffield wednesday ayaa laba gool waxba ay guusha ku raacday halka westham united gooli waxba ay kaga adkaatay naadiga shrewsbury town reading ayaa saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga stevenage kulamada maanta dhexi doona naadiga chelse ayaa martigelin doonta naadiga norwich city swan city waxay la dheli doontaa naadiga wolverhampton wondres wigan athletic iyo a f c barnmouth ayaa dheeli doona shalay sidoo kale waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalkaasi faransiiska naadiga booqdo waxa ay la ciyaartay naadiga ken laba gooli waxba ayaana booqdo afka ciidda loo daray maqse oo martigelisay strasburgna waxa ay ku suldartay laba gool iyo waxba monaco iyo niisa iyo kulan xiise badan wada dheelay ciyaartaasi sagaashanka daqiiqa loogu talagalayna waxa ay ku kala dhammaatay laba gool iyo laba gool ciyaaryahan mario balotelli ayaa labada gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta niis halka naadiga monacona labada gool ay u dhaliyeen ciyaaryahanada dekhabi iyo falkaw oo daqiiqadii sagaashanaad kooxdiisa monaco u bareejeeyey kana dhiga ciyaarta barbaro dhegaystayaal maanta waxaa la leeli doonaa sidoo kale kulmo ka tirsan kooba dalarey dalka sbain waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga atletico madrid ayaa la dheeli doonta naadiga sevilla valencia iyo alaves ayaa ballansan halka naadiga esbanyol ay martigelin doonto naadiga barcelona dhegaystayaal xubinta cayaarahan halkaasi inoo joogto
waa hagaag haatana waa dhinacii heesaha heesta shamis iyo codka cabdiqaadir macalin cumar juba
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi shamis iyo weliba fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba waxay gebagabaah idaacaddayda duhurnimo laanta af soomaaliga v o idinka imanaysa washington waxaana maanta idaacadda idinla socodsiinaya dhegaystayaal anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba saare ciila nuur iyo weliba guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo